taariikhdii labaad cutubka soddon iyo afaraad yoosiyaah markuu boqor noqday wuxuu jiray siddeed sannadood oo yerusalemna boqor buu ku ahaa kow iyo soddon sannadood oo wuxuu sameeyey wixii rabbiga hortiisa ku qumanaa wuuna ku socday jidkii awowgiis daa'uud maray ugamana u leexan xagga midigta iyo xagga bidixda toona waayo sannaddii siddeedaad oo boqornimadiisa intuu weli dhalin yaraa ayuu bilaabay inuu doondoono ilaahay awowgiis daa'uud oo sannaddii laba-iyo tobnaad ayuu bilaabay inuu reer yahuudah iyo reer yerusalem ka nadiifiyo meelihii sarsare iyo geedihii asheeraah iyo sanamyadii xardhanaa iyo sanamyadii shubka ahaaba oo meelihii bacaliim allabariga loogu bixin jiray oo dhanna hortiisay ku dumiyeen sanamyadii qoraxda ee iyaga ka sarreeyeyna wuu wada jaray oo geedihii asheeraah iyo sanamyadii xardhanaa iyo sanamyadii shubka ahaana dhammaantood wuu wada burburiyey oo boor ka dhigay oo wuxuu ku dul firdhiyey qabuurihii kuwii allabariga u bixin jiray oo meelahoodii allabarigana wuxuu ku kor gubay laafihii wadaaddadii oo dalka yahuudaah iyo yerusalemba wuu wada nadiifiyey oo sidaasoo kaluu ka wada yeelay magaalooyinkii reer manaseh iyo reer afreyiim iyo reer simecoon iyo xataa kuwii reer naftaali iyo meelahoodii burbursanaa oo ku wareegsanaa oo dhan oo meelihii allabariga wuu wada dumiyey geedihii asheeraah iyo sanamyadii xardhanaa wuu wada budeeyey oo sanamyadii qoraxda ee dalka israa'il oo dhan ku yiilna wuu wada jaray markaasuu yerusalem ku noqday oo sannaddii siddeed iyo tobnaad oo boqornimadiisa markuu nadiifiyey dalkii iyo gurigiiba ayuu diray shaafaan ina asalyaah iyo macasiyaah oo ahaa taliyihii magaalada iyo yo'aax ina yo'aaxaas oo ahaa taariikh qore inay cusboonaysiiyaan gurigii rabbiga ilaahiisa ah markaasay u yimaadeen xilqiyaah oo ahaa wadaadkii sare oo waxay u dhiibeen lacagtii guriga ilaah la geliyey oo idhi dawrayaasha reer laawi ay ka soo ururiyeen reer manasah iyo reer efrayiim iyo kuwii kale oo reer binu israa'iil ah oo dhan iyo reer yahuudah iyo reer benyamiin oo dhan iyo dadkii yerusalem degganaaba oo lacagtii waxay u dhiibeen shaqaalaha guriga rabbiga u talin jiray oo raggii guriga rabbiga ka dhex shaqayn jirayna waxay u bixiyeen in guriga lagu hagaajiyo oo lagu cusboonaysiiyo waxay siiyeen nijaaradii iyo waxdhisayaashii inay ku soo iibiyaan dhagaxyo la qoray iyo alwaax wax laysku xidho iyo inay alwaax saqafka haya u sameeyaan guryihii ay boqorraddii reer yahuudah dumiyeen oo raggiina shuqulkii waxay u sameeyeen si daacadnimo ah kuwii u talin jiray oo shuqulka hore u wadi jirayna waxay ahaayeen yaaxaad iyo cabadyaah oo ahaa reer laawi oo ka ahaa reer maraari iyo sakariyaah iyo meshulaam oo ahaa reer qohaad oo waxaa kaloo la jiray kuwo kale oo reer laawi ah oo alaabta muusikada karay oo dhan oo weliba waxay kaloo u talin jireen xamaaladii hore bayna u wadi jireen shuqulkii kuwii shaqayn jiray oo dhan cayn kastoo hawshoodu ahaydba oo reer laawiina waxaa ka joogay karraaniyo iyo saraakiil iyo iridjoogayaal oo markay soo bixiyeen lacagtii guriga rabbiga la geliyey ayaa wadaadkii xilqiyaha ahaa helay kitaabkii sharcigii rabbiga oo muuse loo soo dhiibay markaasee xilqiyaah jawaabay oo wuxuu karaanigii shaafaan ku yidhi waxaan gurigii rabbiga ka dhex helay kitaabkii sharciga oo xilqiyaah kitaabkii buu u dhiibay shaafaan markaasaa shaafaan kitaabkii u geeyey boqorkii oo weliba boqorkii buu u soo warramay oo ku yidhi addoommadaadii way wada samaynayaan wixii loo dhiibay oo dhan oo iyagu lacagtii guriga rabbiga laga dhex helay way soo ururiyeen oo waxay u dhiibeen kuwa shuqulka u taliya iyo ragga shaqaalaha ah oo shaafaan oo karaanigii ahaa ayaa boqorkii u sheegay oo ku yidhi wadaadkii xilqiyaha ahaa wuxuu ii dhiibay kitaab markaasaa shaafaan kitaabkii ku akhriyey boqorka hortiisii oo markii boqorkii maqlay ereyadii sharciga ayuu dharkiisii jeexjeexay markaasaa boqorkii amray xilqiyaah iyo axiqaam ina shaafaan iyo cabdoon iyo miikaah iyo shaafaan oo ahaa karaanigii iyo casaayaah oo ahaa addoonkii boqorka oo wuxuu ku yidhi wartaga oo aniga iyo kuwa dalka israa'iil iyo dalka yahuudaha ku harayba rabbiga wax inoo soo weyddiiya waxa ku saabsan ereyada kitaabkii la helay waayo carrada rabbiga oo inagu soo degtay way weyn tahay maxaa yeelay awoowayaasheen ma ay xajin inay wada yeelaan waxa kitaabkan ku qoran oo dhan markaasaa xilqiyaah iyo kuwii boqorka amrayba waxay u tageen nebiyadii xuldaah ahayd oo u dhaxday shaluum ina tawqhaad oo ahaa ina xasraah kaasoo ah kii dharka dhowri jiray haddaba iyadu waxay degganayd yeruusaleem xaafaddeeda labaad markaasay iyadii kala hadleen xaalkaas oo waxay ku tidhi rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil wuxuu leeyahay waxaad ninkii ii soo kiin diray u sheegtaan rabbigu wuxuu leeyahay bal eeg balaayaan kuu soo dejin doonaa meeshan iyo dadka degganba taasoo ah kulli habaarrada ku qoran kitaabkii boqorka yahuudaha hortiisa lagu akhriyey oo dhan maxaa yeelay iyagu way iga tageen oo waxay foox u shideen ilaahyo kale inay igaga xanaajiyaan shuqulka gacmahooda oo dhan oo sidaas daraaddeed carradaydu waxay ku kor degtay meeshan mana qaboobi doonto laakiinse boqorkii dalka yahuudaah oo idinsoo diray inaad rabbiga wax soo weyddiisaan waxaad ku tidhaahdaan rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil wuxuu ka leeyahay erayadii aad maqashay qalbigaagu wuu jilicsanaa oo ilaah hortiisa ayaad isku hoosaysiisay markaad maqashay erayadiisii uu kaga hadlay meeshan iyo dadka degganba oo hortayda ayaad isku hoosaysiisay oo dharkaagii waad jeexjeexday oo waad igu hor oyday oo sidaas daraaddeed waan ku maqlay ayaa rabbigu leeyahay haddaba waxaan kula ururin doonaa awoowayaasha oo qabrigaaga nabad baad ugu ururi doontaa oo indhahaaguna ma ay arki doonaan kulli balaayada aan ku soo dejin doono meeshan iyo dadka degganba oo iyana boqorkii ayay mar kale u war keeneen markaasaa boqorkii cid diray oo waxaa loo soo ururiyey odayaashii dalka yahuudaah iyo kuwii yeruusaleem oo dhan oo boqorkii wuxuu u kacay gurigii rabbiga oo waxaa isagii la socday raggii dalka yahuudaha oo dhan iyo dadkii yeruusaleem degganaa iyo wadaaddadii iyo kuwii reer laawi iyo dadkii oo dhan yar iyo weynba oo isna wuxuu hortooda ku akhriyey dhammaan erayadii kitaabkii axdiga oo guriga rabbiga laga dhex helay markaasaa boqorkii istaagay meeshiisii oo wuxuu rabbiga hortiisa axdi ugu maray inuu rabbiga raaco oo uu qalbigiisa oo dhan iyo naftiisa oo dhan ku dhowro amarradiisa iyo markhaatiyaaddiisa iyo qaynuunnadiisa iyo inuu sii adkeeyo erayadii axdiga oo kitaabkan ku qornaa oo wuxuu ka dhigay in intii yeruusaleem iyo dalka reer benyamiin laga helay oo dhanba ay axdiga aqbalaan oo u istaagaan oo dadkii yeruusaleem degganaa waxay yeeleen si waafaqsan axdigii ilaah kaasoo ahaa ilaahii awoowayaashood markaasaa yoosiyaah karaahiyadii oo dhan ka fogeeyey dalalka ay dadka israa'iil lahaayeen oo dhan oo dadkii dalka israa'iil laga dhex helay oo dhanna wuxuu ka dhigay inay u adeegaan rabbiga ilaahooda ah oo intuu noolaa oo dhanna kama ay tegin la socodka rabbiga ah ilaaha awoowayaashood